malcabgaydanow adiguna waa adigii calanka waxjibee ammaantii aad calanka ammaantay six nooga sheeg
wayadanba gabaygii muudhanide dilkiisii maaloosin maansooyinkaan alagan jiray wasian albaabada u xidhaysan iyo iibiye amin dhexe xalayuunbay hurdadayna ka muuqdeen analoo sumantuu kalaan ku isii hadaay analoo sumantuu kalaan ku isi haday ay ku gartay baad ku intifaaxdae abaalka maqnaan jiray haddii weeba kuu celiyo amaah raagtay dabadeed haddii aad yar lagu siiyo alxamdulilah waa ku bannaan inaad oo dhahdae istiqlaalka nala siiyey iyo amarka lay dhiibey afrikada xorowday iyo nasriga uunka wada gaadhay amin qaybta fiidka iyo sakriyo uubta waa beriga iridaan ka meeraba kulkaan ku arka guudkayga inaan anigu uwo keligay helaybay lahaatae inaan anigu keliday helaybay lahaatae ayaan kaalla kala rooyihiyo wad ka xuulae innaga allayle ka dhigan awliyo kale inkastaba haddii lagu noqdo abid la raacdeeyo ayaani noo la mida waa waxaan odayna sheegayne axaddii iyo jimco hebon ninkii jirayay laabayne axaddii iyo jimcihiibaa ninkii jiray ilaabayne artahabdii la raacdaynayiyo waxaynu eegaynay inta badan hashii lagu tabcay ee awrka loo tuniyey afarta iyo hashii toban bilood inan ku raacayey aloos curatay soomaaliyay bilahaanteene irmaanaatay maandeed haddii aw iman lahaydeene afarta naasba waa hoorayaan sida idhireede aagaamihiiyo dhiilashaanaadu culanaynay ka amuuga waa taa muddaba umalsaanayde afartaana wuxuu lama eryoynaysu wada eegay maaseeyey bayd gaabku waa kala ilaawaye sidii ila biyalaho rugmadayma wasaysiiyey ambaqaadka xiga hadal runta unbaa lagu asiibaye argagaxusu waa tirin jira yeerayaar baanbaane adduunkii la kala qaadi jiray laysa maangeriye isku darada soomaalidan kuwii sareexaye dadkeennii la kala oodi jiray wada akhwaanowye abtirsiimadii tuuray iyo aana reer hebele sidii geelabaarka la firdhaday laysu soo hololye ardayna macallinkii wuxu dhigaa aabbawow yahaye abaal baanu marin kii xornimo noo abaabulaye rabbi ow noo adkii calanku waa ururiin doonaaye